إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad haweennimadan ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sargaal miina baare ahaa ayaa ku dhintay qarax ciidamada mujaahidiinta ay maanta ka fuliyeen deegaanka waniile ee duleedka degmada ceeldheer mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka somalilan ayaa dowlad taag daran ku tilmaamay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh oo uu sheegay inay ku soo hartay sawir iyo saxiix dad aad u badan ayaa ku dhintay kadib markii ay dalka koonfur afrika kula soo duntay goob ay macdan ka qodayeen xildhibaan hore ayaa sheegay in maamulka yahuudda uu xiriir wanaagsan la leeyahay maamulka la baxay somalilan isagoo sheegay in damacooda uu yahay magaalada zaylac xisbiga mucaaradka dalka kenya ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi oo ka tirsan golaha baarlamaanka kenya dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan sargaal miinabaare ahaa ayaa ku dhintay qarax ciidamada mujaahidiinta ay maanta ka fuliyeen deegaanka waniile ee duleedka degmada ceeldheer faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed ciise guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta qarax ka fuliyeen deegaanka waniile ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galguduud qaraxaasi ayaa waxaa lala egtay ciidamada dowladda federaalka intii la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay sarkaal miinabaare ahaa oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka mid ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay somalilan ayaa dowlad taag daran ku tilmaamay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh oo uu sheegay inay ku soo hartay sawir iyo saxiix tafaasiisha warkaasi waxaa la diyaaraa farxaan cali xildhibaan guruuje oo ka mid ah baarlamaanka maamulka la baxay somalilan ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay inaysan awoodin sugidda amnigeeda isagoo intaa ku daray inay tahay dowladda saxiixa iyo sawirka oo aanay ka talin meel ka baxsan garoonka diyaaradaha ee muqdisho dowladdaa yaree muqdisho ee siddeed iyo tobanka sannadood beesha caalamka u ilaaliso ee ciidamada ajanabiga waardiyeeyaan ee aan dadka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe isku madhinaya ee jufada madaxweynaha aan kala celin karaynin sidii axmed madoobe gacanta ugaga dhacday iyagu dib u hadal hayo lama arag markaan waxaan odhan lahaa nimankaa muqdisho ee dowladdaa sabaynaysa ee iska dee sawir iyo saxiix baa la yidhaha dowladda gebigeedaba anugu magacaan u bixiyeyo saxiix yaroo ay warqad saxiixaan iyo sawir ay galaan mooye macno kala dowladnimo ku jiraa ma jiro
wuxuu sidoo kale xabsi ugu hanjabay madaxweynaha maamulka isku magacaabay e c c khaatumo ninka lagu magacaabo cabdilqaadir firdhiye isagoo sheegay in horraanba uu ku xirnaan jiray xabsiga hargeysa haddana ay muuqato inuu u xiisay xabsigaas sida uu hadalka u dhigay waxaan maqlaayay nin firdhiyo la yidhaahdo oo hanjabayo oo le ceergaan baynu u guuraynaa ninkaa firdhiyo waxaan leeyahay nin yahowen gidaaraduba way u yeedhaan dadkaoo haddii qofku beri xidhnaan jiray meeshuu ku xidhnaan jiray wuu soo duntaawn markaa ninkan firdhiye jeekan hargeysaa horta laga sii daayey oo uu ku xidhnaan jiray raggii wuu kaga tegay ay saaxiibka ahaayeenna rag weli ku jira baa jira markaa firdhiyo waxaan odhan laha firdhiyo waad iga fadhiisan waaye qaylaa lagaa soo taagaye hanjabaan meel kale kuma socod jeelkii hargeysaa kuu yeedhaya waxaan ku odhan aniyo gogoshaadana iska soo xidhxidho jeelkii waa kuu diyaar dadkana ha galaafanne hadalka xildhibaankan ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor firdhiya uu iclaamiyey weeraro ka dhan ah maamulka la baxay somalilan uguna hanjabay inuu dagaal kula wareegi doono magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag maamulka isku magacaabay somalilan ayaa tan iyo markay ku dhawaaqeen inay ka go'een soomaaliya bishii mey sannadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ilaa iyo iminka ayaa waxaa sii xoogaysanayay khilaafka siyaasadeed oo soo taagnaa tan iyo xilligaasi dad aad u badan ayaa ku dhintay kadib markii ay dalka koonfur afrika kula soo duuntay goob ay macdan ka qodayeen warkani waxaa soo jeedinaya cali aadan wararka ka imaanaya dalkan koonfur afrika ayaa ku waramaya in ugu yaraan boqol ruux ay ku dhinteen goob macdinta laga qodo oo la duntay qolo macdinqodayaal ah oo ka howlgala gudaha dalkaasi afhayeen u hadlay macdinqodayaasha ayaa sheegay in ugu yaraan boqol rag ah ay ku dhinteen halka loo yaqaano miinada oo ku taalla waqooyi galbeed ee dalkaasi afhayeenka ayaa tilmaamay in dadkaas looga shakisan yahay inay u dhinteen gaajo ama fuuqbax wuxuuna xusay in la helay meydadka siddeed iyo toban ruux oo godka hoostiisa laga soo saaray dadkan dhintay ayaa muddo bil ah waxay ku xanibnaayeen godka hoostiisa iyadoona ay socdeen dadaallo lagu soo badbaadinayay balse ugu dambeyn la xaqiijiyey geeridooda waxaana suuragal ah in tirada dhimashada ay intaasii ka badato maadaama ay jiraan dad weli la la-yahay halka kuwo kaloo yarna ay ka badbaadeen xildhibaan hore ayaa sheegay in maamulka yahuudda uu xiriir wanaagsan la leeyahay maamulka la baxay somalilan isagoo sheegay in damacooda uu yahay magaalada zaylac sida warkani uu ku eegayo maxamed qaasim cali maxamed axmed oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maamulka yahuudda uu xiriir wanaagsan la leeyahay maamulka la baxay somalilan cali ayaa xaqiijiyey inuu jiro xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya maamulka la baxay somalilan iyo yahuudda taas oo maalmihii lasoo dhaafay lagu xusay warbixinno kala duwan waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay tahay mid taag daran xasan sheekhna uusan shisheeyaha sii karin baddaas yahuuddana ay had iyo goor ku taami jireen magaalada zaylac zaylac waxay ku taallaa baxar alaxmar baddaas ee jabuutiyaanka waa u istiraatiiji eriteryaanka waa u istiraatiiji soomaalida waa u istiraatiiji yemaniyiinta waa u istiraatiiji sacuudiga waa u istiraatiiji ee ku soo korodhaa waa cid doonaysa baddaas waxaana had iyo goor ku taami jiray nimanka yuhuudda ciday doonaan haw soo mareen laakiin magaaladu waa magaalo noocaa ah xasan sheikh waa bixiyey sayla oo wuu saxeexay qof aan ka akhrisanayaa ma jirto soomaaliya way itaal daran tahay baxral axmarna waa lala wadaagaa tiriyaankaa diidan jabuutiyaankaa diidan yemaniyiintaa diidan sacuudiyiintaa diidan masaaridaa diidan war waxba ma bixin karo isaguna ma bixin karo mid ka horreeyena ma bixin karo mid ka dambeeyaana ma bixin karo horta saylac waa taa dowladaha shisheeye ee caalamka ayaa usoo tafaxiitay say ula wareegi lahaayeen badda soomaaliya iyagoo horay u xaalufiyey khayraadkii badda dhex ceegaagay tan ayaa kusoo aadaysa iyadoo mar dhow uun xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka etoobiya u saxiixay badda soomaaliya tallaabadaasoo dad badan la yaabeen markii badda soomaaliya u saxiixay etoobiyaanka isagoo horay ugu hadaaqay dadkana u sheegayay inay u ogolayn etoobiya qaadashada badda dadka soomaaliyeed halka warkan uu idinkaga imaanayana ah waa raadiyaha al-furqaan xisbiga mucaaradka dalka kenya ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi oo ka tirsan golaha baarlamaanka kenya xisbiga mucaaradka dalka kenya ee magaciisa loo soo gaabiyo w d b ayaa sheegay in faarax macalin oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya ay ka qaadeen xilkii guddoomiye ku-xigeen ee uu xisbiga ka hayay war ka soo baxay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka dalka kenya ayaa lagu sheegay in faarax macalin uu ku tuntay dastuurka dalka kenya sidaasi darteedna uu xisbiga go-aan ku qaatay in faarax macalin laga xayoobiyo xubinnimada xisbiga siyaasiga faarax macalin oo kasoo jeeda soomaalida ay gumaysato kenya ee ku nool dhulka n f d ayaa ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee jeediya hadallo uu kaga faalloonayo siyaasadda dalka kenya iyo soomaaliya dowladda kenya ayaa sidan oo kale waxay marar badan casilaad ku samaysay mas-uuliyiin iyada daacad u ah kuwaasoo badankooda ku eedeysay sidaba hadda dhacday in ay ku tunteen waxa loogu yeero dastuurka iyo musuq baahsan oo ay ku dhaqaaqeen dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga inta